Qaar ka mid ah bulshada ku nool xaafadaha Sheekh Cumar Maxamed Mooge iyo Sancaawe ee magaalada Hargeysa ayaa loo qabtay tababar ku saabsan daryeelka carruurta. Tababarka ayaa waxaa ka soo qayb galay hay'adaha ka shaqeeya daryeelka carruurta oo ay ka mid tahay UNICEF oo kaashanaysa dowladda hoose magaalada Hargeysa iyo qaar ka mid ah wasaaradaha maamulkaasi Somalilan. Xamdi Maxamed Heibe oo ka tirsan hay'adaha ka howlgala Hargeysa iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay tababarka ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarkan uu leeyahay.
muhiimadda aynu kulankeenu maanta halkan u fadhinaa waxa weeyaan in kor loo qaado ama la horumariyo baahiyaha asaasiga ee xaafadaheena ka jira xaafadahaasoo kale ah maxamed mooge ee sancaani iyo sheekh cumar waxyaabo badan baa inoo soo qabsoomay wadooyinka aan wadnay guulo badan baynu gaadhnay qaarna way inoo harsan yihiin intaynoo harsanna sidii aynu horumarin lahayn baynu ku soconnaa ilaahayna haynoo fudaydiyo madaxdeena dowladdii halkan fadhidaana waxaynu maanta halkaas ula qaadanno waynu dabageli doonaa iyaguna waxaan ka rajaynayaa inay inoo fuliyaan ballanqaadyada halkaa inooga qaadaan kulley ka warrami mayno laakiin markaynu isku eegno shuruuca bilowgiisii saddexdaa xaafadood iyo guddiyada labada kun iyo toddobiyo tobankii iyo maanta aynu marin labada kun iyo afar labaatanka waxaa wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska oo lafdhabar u ahay dowr lexadle bay ka qaadanaysa weliba aniga odde abdiraxmaan geelaah oo inta badan waxaan la socon jirnay mashruuca dabagelkiisa qiimayntiisa iyo laftiis kulamada la isugu imaanayo inaan aad u qiimeeyo aad u tixgeliyo aad muxuu ahaa idinkala soo qayb galo
waxaan ka socdaa wasaaradda caafimaadka gaar ahaan waaxda public alaska insha allah halkanan maanta miitingeena ku wada qaadan doonaa wixii actiona waaxaha ay la shaqayso sida waxyigelintoo kale imbrofement baan ku samayn doonaa insha allah
ka wasaarada waxbarasho ahaan annagu waxaannu ka soo gelaynaa ardaygii iyo iskuulkii iskuullada saddexdaa ee hargeysa ku yaalla ee i d bska loo yaqaano waxyaabo badan baannu ka qabannay insha allah waxyaabaha kulankeena markale discashonka dambe ayaannu sheegi doonaa waxyaabihii ay wasaaradda waxbarashadu ay ka qabatay iyo baahiyahoogii la daboolay hadday noqoto mid macallin iyo mid ischool oo extension glassrooms lagu sameeyey iyo hadday noqoto basic surfaceka kulankeenani inta badan waa kulan sannadlaah tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadan doona sidii ay bulshadu u fahmi lahaayeen daryeelka carruurta